bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin dhugun sudaasan hamiin kasta markila ku reebo hamiinnimada jimcado ee sabtiga hooydaasa hamiinnimo talaadu arbaahoyda ayta taariikhdan iyo ka beeganta afarta bilo lamaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkan ku dhugun sudi doontaan hooy ilaaha karaanagad waliba ku mid ah cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen madaxweynaha koonfur galbeed oo reekanka nagada magaalada baydhabo barnaamijkii asiinku gudbii doono safaradii madaxweynaha ku mugnaay saas haata weliba barnaamijkaana ku dhugun sudi doontaan hooy ilaahay karaalnagada wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo qalabla ka baaro corona virus jt eelaboorka magaalada muqdisho barnaamijkiia ku dhugun sudi doontaan saas haata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone shaqaalaha wasaaradda gaadiidka dowladda federaalk soomaaliya oo la guddoonsiiyey abaalmarin waanu ku hadali wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulistaamida dowladda federaalk barnaamijkii asiinku gudbii doona saas haata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnaga taliska ciidamada booliska soomaaliya oo war ha ku saari wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid janan barnaamijkii hasiinku gudbii doona saas haata weliba barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagad gudoomiyaha gobolka banaadir eena duqa magaalada muqdisho oo go'aan ha ku saari xoolaha noor ee dhexrooga magaalada muqdisho barnaamijkiia ku dhugunsudi doontaan ama markaas weli ka eediyin qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaana ku dhugunsudi doontaan barnaamijka waliba hasin saareenta sinkulida risaalo maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadan waliba gacanwiinku jeysadaa wadaakey maxamuud cali cabdullah mar kale marlamaata ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan akhyaar ee kolku kale ha ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo geegow weliba laha ka dhowaayay eelaboorka shaati guduud ee magaalada tan baydhabo madaxweynaga oo safar unkumaqnaayay dalkaasita kenya gaar ahaan magaalada nairobi iyo weliba markiisu magaalada baydhabo kanagadi isu la hadalay warbaahinta soona faahfaahin dheeraad kubii safaradii isukumaqnaayay soona tilmaamay in gobolka shabeellada hoose booqashadiisu ka deeri haytito mashaariic horumarineed laku furaayay gobolkaasiti shabeellada hoose dhinac kalena weliba isu tilmaamay in kulan usla qaaday madaxda dowladda federaalk soomaaliya waana kula hadalay arrimaha gobolada koonfur galbeed soomaaliya waa kuwa madaxweynaga oo shir jaraa'idku goboda safar sheekureed magaalada baydhabo aqoon-yahanada siyaasiyiinta saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan rabaa marka ugu horrayso inaan inkaga mahad celiyo soo dhowayntii diiranayd oo wakhti hore aad soo baxdeen oon eerboorkana ku daahnay aad iyo aadaa ugu mahadsantihiin si fiican oo qurux badan oo sharaf badan oo mas-uuliyad ku jirtaan nagu soo dhowayseen aad baa ugu mahadsantihiin saa ogeydeen safar shaqo oo gudaha iyo dibaddaba ahaan aadnay ilaahay waana soo nabad celiyey markii ugu horraysay oon inta ka tegnay waxaan marnay meesha la yidhaaho shabeellada hoosaan aadnay degmada marko oo mashaariic safarkii hore oo aan tegaynay aan dhagax dhignay oo suurta gashay in dhismaheeda uu dhammaado furitaankeeda iyo mashaariic kale oo cusub inaan aan haddana soo dhagax dhigno oon u helnay in ay suurto gasho alxamdulilah ilaahay baa noo suurtogeliyey kadib waxaan aadnay nairobi nairobi muddo siddeed beri ahaan ku maqnayn waxaan la kulannay international communitiga oo dhan safiiradii meesha joogay oo arrimaha soomaaliya ka shaqaynayay nimankii doonariskii qaaska ahaa oo deeqbixiyayaalka ahaa oo soomaaliya deeqaha siin jiray waxaan kaloo la kulannay dadkii reer koonfur galbeed oo noocyada kala duwan lahaa oo nairobi joogay oo jaaliyadda lahaa oo ganacsatada lahaa oo dhallinyarada lahaa ayagana waa la kulannay runtii wuxuu ahaa safar aad u qiimo badan intii aan u tegnay iyo waxyaalihii aan u baxnay iyo wax kaloo ka muhiimsanba ilaahay mahaddiisa waa noo suurta galeen maadaama sanadkii kii uu dhammaaday kiina la bilaabay mashaariicdii horey u socotay ka inaan ka mahad celinno kana si shaqadii loo dardargeliyo aan mashaariic kaloo cusub aan warsanno iyo waxqabad hor leh aan weydiinno intaba waa noo suurta gashay waa weydiinnay cid kastoo waxnala qabatayna waa uga mahad celinnay waxqabad cusubna waa dalbannay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa sanadkan cusubna in uu ka fiicnaan doono hadduu ilaahay yidhaah wixii horoo la qabtay wax ka badanna lala qaban doono runtii waxaan kaloo la kulannay dad siyaasiyiintii deegaankaas degganayd oo dadkii aan xagga laga aan ka tirsanaynay ahaa oo ay ugu horeeyaan gobernarkii mandheera sanatarkii xildhibaanadii culummadii siyaasiyiintii odayaashii beesha garre oo ayagana kenya degganaa duruufaha jira soomaaliya iyo koonfur galbeed soomaaliya inay federaal qaadatay ooy dadkooda deggan yihiin koonfur galbeed dadka koonfur galbeed degganoy ehelka yihiin ay ka sugaayaan heel ay ka sugaayaan gurmad ama dhaqaale ha noqoto ama aqoon ha noqoto wax allaalihii waxay u samayn karaan ay ku dhahmaan inay u sameeyaan inay la iska warhaayo oo iskaashi siyaasadeed la samaysto in loo sheega dadka dad walaalaha inay yihiin la iska warhaayo intaba si fiican aan isugu fahnay sharaf weynayna noo ahayd habeen bay casho sharaf noo suubiyeen sidaasoo kale jaaliyadda iyo ganacsatadiina habeen bay casho sharaf noo suubiyeen warbixin aan isu suubinayn aan aan kala qaadanaynay guud ahaan safarkii aan tegnay guul iyo khayru ku soo dhammaaday waxaan aad u jeclaa markii aan nairobi ka soo tegnay inaan toos u imaado arrimo ayagana muhiim ah oo deegaanka iyo koonfur galbeed iyo dadkaba muhiim u ah dartoodaan u soo maray xamar saddex habeenaan soo bariyey sida caadadayda ahayd markii aan safar saasoo kale ah ka imaado toosaan u imaan jiray baydhabo laakiin tan aniga oo jecel iy suurtogeli weysay sababtoo ah wax aan ka soo tegi waayey oo muhiim ahaa yaan u soo marnay xamar ayadana waa sidai aan rabnay noogu soo dhammaatay waxaan kala kulannay james won s r r g oo aan ka sheekaysannay arrimaha koonfur galbeed iyo siyaasadda soomaaliya meesha ay marayso iyo horumarka aan gaarnay iyo wanaagga iyo mahadcelin uu nooga mahadcelinayo maanta stejka inuu yahay stejkii ugu xasiloonida fiicnaa oo ugu horumarka fiicnaa uu yahay ballanqaadyo badanna uu suubiyey oo ugu horrayso dhismaha baarlamaanka oon rabno hadduu ilaahay yidhaaho maanta aan nimid laga bilaabo inuu bilowmo sidii baarlamaankii labaad ee koonfur galbeed loo dhisi lahaa inay guddiga iyo odayaasha dhaqanka iyo dhismaha baarlamaanka intaba ay naga kaalmaynayaan oo siminaaro samaynayaan wuxuu kaloo naga ballanqaaday eeraboorka baydhabo diyaaradahoodii waaweynaa oo jadka ahaa inaysan ku soo degi karin eerokobtarlay la isticmaalo si mucaawino tiro badan iyo kaalmo tiro badan iyo wax badan oo naloo hay naloo keeno in ay iyaga naftirkooda ay go'aansadeen inay eeraboorka dib ay u dhisaan siyaasadda guud ee soomaaliyana si fiicanaan isaga waraysannay meesha aan ka taagannahay iyo go'aanka annaga iyo kalsoonidaan isku kalsoonnahayna aadun yuu iiga mahad celiyey ugu dambayntii shaqadii meesha aan u tegnay si fiicanay noogu waajibka annaga shaqaan gudan doonnaa si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba waa isu arki doonnaa wadatashi iyo waxaan bilaabi doonnaa shaqo cusub insha allaahu adinkana aad iyo aada u mahadsantihiin guddoonka baarlamaanka oo runtii guddoomiyaha waa joogay guddoomiye ku-xigeenka koowaad baa safarka iskula jirnay isna waa isla nimid guddoonkii joogayna waa mahadsan yihiin oo intii aan maqnayn shaqada fiican hayay wasiirrada saas oo kale saraakiisha ciidanka iyo maamulka gobolka iyo degmada aad iyo aada u mahadsantihiin in sha allahu hadduu ilaahay yidhaa waa kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
warshada sbuunyada shaakir shooble shooble haashinew sudew maymay waa digaagga shugriya ku farhii tabaha isbuunyada shiilalan gorbaaye wen allo hadda shukri shabnuuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadhaasa isbuunyada shiila ma ee cinshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shinyow shaakirtana ma edan shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hide isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurma shahaadan hayna iyo isbuunya shabshal banayn hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaasha wayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanta isku biiri farmadoobada ini shaakir ey ileen bershooba shiila waxa koobiyay siday orjinaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir okiyaala magaalada baydhabo dhinaga bakiin gobob haan haka horjeedka warshada hashay fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo yamayba usakiyaale bartamaaga suuqa qudaarta xafiiska la maarnamayba usakiyaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faafahintaas dheer kula xiriir teleefon nambarada shale eberli hal tumiko tumiko boqol soddon iyo sedo eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon iyo lix ama teleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo dhugunsida khiyaare wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar iyo weliba usageega ku qayb galay munaasabad abaalmarino laku guddoonsiiyay aana ku mid ah shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya wasiirka oo munaasabadaas hadallo kooban ku jeediy iyo weliba uuse ku sheekayay walqabadka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dowladda federaalk soomaaliya intii hadda saddexdii sane ugu dambeysay ee wasaaradda aan joognay wasaaradda waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino tiro badan abaalmarinadaas wasaaradda waxaan filayaa badi lalama soo doonan waxaa lagu siiyey wax ay mugtaysatay qofka mugtaystay aniga ma aha wasiirada kale ma aha waa shaqaalaha wasaaradda waxaan runtii rabaa marka shaqaalaha wasaaradda inaan aada uga mahad celiyo dadaalka ay wadaan ay halkaasi kasii kordhiyaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo waxaa xusid midan shaqaalihii qaatay abaalmarinada kulli lama wada siin karin shaqaalaha marka qaar badan oo mudnaa waxaa laga yaabaa laga tegay inay jiraan marka insha allah marka soo socota ayay iyagana qaadan doonaan hadduu ilaahay ka raalli noqdo laakiin waxaa loo baahan yahay wasaaradda meeshii aan soo gaarsiinay meel kasii weyn in aan gaarsiino insha allah tacaala waxaa also xusid mudan in madaxda naga sarreysa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay si buuxda gacan inooga siiyaan wax alla wixii aan nooga baahano dhinaca madaxda marka iyagana aad ayaan ugu mahad celinaya wasaaradda waxyaabo badan ayaa usoo qabsamay hadda sidii la sheegay ee ka mid ahayd soo celintii soo wareejintii maamulkii hawada soo wareejintii shaqaalaha soo wareejintii dakliga shuruucdii aan sameynay dhinaca gaadiidka dhinaca aviationka intaba hadda insha allahu tacaala waxaan ku tala jirnaa soo celintii somalia airlines soo celinta somalia airlines sida aada qaybihii horeba oga qayb qaadateen haddana waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in aada kasoo qayb qaadan doontiin guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka shirkada somali airlinesna way noo iman doonaan hadduu ilahay ka raali noqdo si aad isu baratiin hadduu ilahay ka raali noqdo waxaan rabaa si khaas inaan ugu mahad celiyo tiimka gaadiidka naadiga gaadiidka oo sida la sheegay taariikh dheer lahaa muddadii ugu dambeysayna dhinac dhaqaale iyo dhinac kaleba waxoogaa hoos u dhac uu ku yimid waxaan rajaynayaa maanta macalin turki hadalkiisii inuu dib noo soo celin doono aan tiimkii dib dib u abaabuli doono maadaama ay iyagu inaga naga mid yihiin sida aada isku abaabusheen siyaabihii kale ee hadda la sheegayay abuufaaluu sheegayay oo kale inaan inagana is abaabulno wax alla wixii awoodan geysan karnana aan geysano oon tiimkaas aan garab istaagna insha allah tacaala hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan u mahad celinayaa la taliyaasha wasaaradda ugu horeeya sheekh kulmiyo iyo dadkan muddada dheer soo shaqeynaya runtii wax badanna nala soo qabtay wasaaraddana u ah archive u ah wax alla wixii aan u baahan ama shuruuc ha ahaado ama wax hore ha ahaado aan dib ugu noqono ayaga oo nidhaahno sidee loo sameyn jiro oo mar kasta gaadamsigeeda la siiyo dhammaan la taliyaasha runtii aad ayaan ugu mahad celinaya volunteerada waxaa arkayseen dad badan oo maanta qaatay abaalmarino oo ka mid ahaa volunteerada qaarkood ama aniga wasaaradda ugu mid iyo qaar cusub intaba oo aqoon iyo khibradna leh wax badanna kusoo kordhiyey wasaaradda oo hadda waxaa inala jooga guddoomiyaheenii guddoomiye waxaa jooga dhalinyaro badan oo wax soo baratay oo volunteer ah muddana nala soo shaqeynaysa insha allah tacala waxaan rajaynaynaa deen cafiska marka uu naga dhammaado hadda wuuba naga dhammaaday in dadkaas iyagana shaqaale laga dhigi doono hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda inay joogaan dad dhalinyaro ah dibadaha wax kusoo bartay dibadaha ka yimaadeen oo iyagana contributionkooda inoo keenay ayaa iyagana ka mid ah iyagana waan soo dhaweyneynaa aada iyo aad ayaad umahadsantihin mar labaad ma saddexaad waxaan rabaa in professor tooxow iyo tiimkiisa aan runtii halkan ooga mahad celino haddii capacity aynan jirin wasaaradda abaalmarin iyo wax uma heli lahayn ma horumarayso marka waxaan rajayneynaa in capacity buildingka waxbarashada asaasiga ah ee wasaaraddana ay naga caawin doonaan sida aan sheegnay ay noo ofargareeyeen in ayna siin doonaan tababaro muhiim u ah wasaaradda tababaradaasna waa qaadan doonaa scholarshipyadana waa laidiin soo gudbinaya hadduu ilahay ka raali noqdo aad ayay umahadsan yahay thank you salaam alaikum
saxaab digital printing service san aranti serusgo badan safidio lankasowa saamsada dege saxaab digital printing service yaana saati latowa sanaadiya lan aragaya war suganku sheege isaan i daawacaa saafe ee lambogi suubine waa kulmi saxaab digital printing service hadda saflanka jaro sababtana ma etan madbacad salshaw saxaab digital printing service faa'iidaha faa'iida ii horumarnan saamagaadiyo allow sahal madbacadu shirkadda daawacaadda guud ee saxaab showlama eh jirinlika geedow shaarac tooyaalow bulshada lanka adeegow sanaaluhuwa sanuud yara suurad daawacad lambogi sulanka lanka seedawa saanta jey shirkadda daawacaadda guud ee saxaab amaanyasahi saluugi beentisu saxaab digital printing service noocyada daawacada saxaabsiin qobadaasa bulshaynay ku mid aha boorarka munaasabado xaflado iyo aroose istiikarada kaararka iyo aydhakaarada boonooyinka daawacada buugaagta sameeyowka tiimbarada iyo weliba loogooyinka buufiyo koofiya iyo fanaanado suubiyowka calamada daawacada boorarka dhaganka sado geedo iyo hoolaa alaabta hidooyiga dhaganka saxaab digital printing service walayeeda qabadaan waa silaxda koobo korma ee saanta jey ha arag شركة طابعة الصحاب إنه مكان الذي تذهب إليه الجهود والرعاية والطابعات الجميلة صحاب ديجيتال برينتينج سيرفيس may bakiyaale طبقة سرطلن قرضو جيري تاور wali faahfaahintaas dheer كل هرير kooro shalay إبرلي هالسد سيتين إساقا تضواتن إكو تمي أفر ewerli halsado siyati isagaal toddobaatii koo tumi ishan أما إبرلي هالشان أفرتن أفرتن صدون إشان ama lambarkanka damboy oo eh ewerli halshan siyatan labaati isagaal afarti sagaal أما إيميل كا صحاب برينتينج at gmail dot com هذا بقولشوا بلنتان دا وعاد ما يبوع saxaab saxaab ديجيتال ديجيتال printing printing سيرفيس سيرفيس
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo weli la dareertaan akhyaari wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ay qalab la kabaaro cudurka cusuban ee coronavirus iyo jeyta eleborka magaalada muqdisho ee aadan cadde international airport welina qalabkan la kabaaray qof kasta oo galo magaalada muqdisho si lung ogaada cudurkaas inuu qabo iyo in kale wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya marwa foosiyo abikar nuur iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba kormeeranga shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee hooli kuwada eelaboorka magaalada muqdisho kureedna weliba la hadleen warbaahintiyoona ku warbiyeen qalabkuna ka baarow cudurka coronavirus ee yeejeeyay eelaboorka magaalada muqdisho saaka waxaan u nimid eraboorka inaan kon- ee, na- kormeerno howlaha caafimaad iyo baaritaan ee ka socda eraboorka Ee, waxaa jooga eraboorka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo wakhti badan joogay hawsha ma aha howl hadda bilaabatay hawsha way socotay aniga wasiirka maanta waxaan doorbidnay inaan soo marno aan hubinno aan ogaano meeshay wax marayaan siyaabihii loo xoojin lahaa si looga hortago cudurkan coronavirus coronavirus aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah loo dik- loo een, een, em, asteeyey inuu yahay cudur eh, adduunka oo dhan saameeyey oo ah khatar ku sugan eh, ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan ilaa iyo hadda dhowr iyo labaatan dal ayuu ka dilaacay ha u badnaato jino meesha ugu horreysa uu ka dilaacay dhimashadana ay ugu badan tahay waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortegi lahaa ee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda booliska sahawada immigrationka ee berri waxaan yeelan doonaa haddii alla idmo shir weyn oo ka baahsan kan oo ay ka soo qaybgeli doonaan wasaarado badan oo ay qusayso arrintan marka waa ka hortag wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-adaha kaalmeeya waxay diyaarisay een tababaro xoojisa oo la siin doono shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyadoo dhan ee sidii qalabkii ka sii casriyeysnaa loo heli lahaa loogu qaybin lahaa marka diyaargarowga aada u sarreeya waa ku mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yihin shaqaalaha caafimaadka oo had iyo jeer meeshaan jooga iyo agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka Ee, maanta waa maalintii ugu horreysay aan soo kormeerno shaqada muddo ayay socotay Ee, markii arrintan ay bilaabatay iyo ka horba shaqadani way socotay laakiin waxaa maanta aan halkan kusoo booqannay in aan fiirino shaqada sida ay u socoto Ee, waxaan rajaynaynaa inaan dardar gelinno berrito sida wasiiradda ay sheegtay shir weyn ayaana isugu imaanaynaa oo dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan isugu imaanayna hadduu ilaahay idmo maamul goboleedyada iyo meelaha xuduudaha waddanka laga soo galo oo idilna waan gaarsiinaynaa hadduu ilaahay ka raalli noqdo Ee, wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa ee, waa wasaaradda caafimaadka eh, sidii meelihii goobihii eh, lagu karantiin garayn lahaa dad haddii uu noo yimaado laa saamaxallah waxaan hadda aad confident ugu nahay ilaa iyo hadda inaan fiican nahay shaqadana ay si wanaagsan u socoto bilow ha ahaato laakiin si wanaagsan u socoto waana isgarab taagan nahay dhammaanteen waxaan u taagan nahay daryeelka bulshada insha allah tacaala innaga eh, ka wasaarad ahaan wasaaradda gaadiidka iyo duulista eh, hawada آه، وزير وان كو قرب تاغنا هي اديغي وزارة هذا وان قرب تاغنا ان شاء الله تعالى وح الله وحي عن دينعينا كجيسانينا ديارة يا أمهي وزارة especially دينع ايربورك لما شقالها كشقيو إدل آه، ay ku jiraan ciidamada eh, immigrationka eh, oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan eh, waa waa diyaar hadduu ilaahay ka raali noqdo shirkadda maamusha aeroboorta sidoo kale aleerta ayay ku jiraan Eh, berri wixii ka dambeeyana procedures ayaan soo saaraynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo procedurekaasoo dhammaan ay raaci doonaan insha allah tacaala
Day Travel Agency.
sika taweri Doorata irdi.
dohorle waako Dalalfa ili waako.
duulimaad raaxle waako Dayuur usubu waato.
dehon hamberkoole indeesho Waay haddii aad iilisanaha.
hadiibsoydan tahay helo Afiska Day Travel Agency.
allakiin doorayto doorayhe Waa kawa dalaalay kadalisod.
nairobiya anduulufade ii Ardi sababi indalaana.
waana dayuuriha markuweydiye Qorshaada duubikan.
baydhowa nairobi Nairobi baydhaba.
baydhowa adis ababa Ardi sababa. baydhaba.
duulimaadka sallikiin diyaariyey Disoy afiska Day Travel Agency.
xafiiska day travel agency Way ba kale inta siinga suubiyay.
fiisiyaalka Dalxiiska.
walbarashada iyo weliba caafimaadka sayuuka baafadan wada meshal eh تركي قطر هنديا بنغلاديش كينيا اي اوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe باسبورك لا يجي بلاش ma dibii sida lahakiin diyaariyo شنطة كوسات لتسجيل bulshay ku faa'iidaysadaa زي ترافل أجنسي day travel agency wayba kale usu mucaawino indiyey هناك في إندونيسيا dee walbarish oliinka bahadoono wadda meshal eh تركيا ماليزيا إيو أوغندا daldaamo kalena bulshoy may kumad aha gaalkacyo kismaayo balasiino guraceel cadaadad dhuusmareed doble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo guruub la etaa ama kahirintaa فيوريا انترناشنال فرايشة qobduulimaadyada dibido unbahaayaan ee كينيا ايرويز ethiopia airways إيو تركي ايرويز ee dadwin
weli barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaari gudoomiyaha gobolka banaadir ee duqa magaalada muqdisho iyo weliba sugo-aanuha ku saaray xoolaha dhexrooga magaalada muqdisho haana si toola sheegay in magaalada laku xareeyi doono wareegtaha u saxsaaray gudoomiyaha gobolka banaadir iyo weliba warbaahintan aqri afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane saalax cumar xasan soo sheegay in laku bilaabo geege lanka arag korno xoolo dhex socda gudaha magaalada wareegtadii sidoo kale laka sheegay in xoolaha dhex socda magaalada muqdisho iyo sababo koran arrimiyo ku mid ayin caafimaad daro islamarkaasi tain xoolihii laka araga magaalada muqdisho dadka la hayan laganaaxa doona bismillahi raxmaan raxiim sida aan la socono gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish wuxuu maalintii shalay ahaa xarigga ka jaray xarunta baadiqabadka dowladda hoose ee xamar iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loogu talagalay xaruntaasi waxa uu guddoomiyaha soo saaray wareegto ku aadan qabashada iyo ganaaxa xoolaha baadida ah guddoomiyaha markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolka iyo kan degmooyinka dalka ee namber lix soona baxay labayo tobanka bishii ee labaad ee sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankii markuu arkay dhibaatada xoolaha baadida ay ku hayaan magaalada muqdisho markuu hubsaday xanaano xumada haysata xoolaha ku dhaqan magaalada muqdisho taasoo ah arrin u baahan in si deg dega wax loogu qabto maadaama ay waajib tahay in la ilaaliyo xuquuqda xoolaha markuu la tashaday guddoomiye ku-xigeenka qaybta arrimaha bulshada iyo taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad oo ku qoran yahay mamnuucid xoolaha baadida ah laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa dadweynaha xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir lagu wargelinayaa in la mamnuucay hadda wixii ka dambeeya oo aan la ogolaan doonin xoolaha baadida ah ee dhexmar ee dhexmaraya ama dhexmeeraysanaya magaalada gudaheeda haddaba waxaa milkiilayaasha la farayaa in xoolahooda ay ceshadaan kuna ceshadaan guryahooda maadaama xoolaha baadida ah ee magaalada muqdisho ay ku hayaan dhibaatooyin iyo caqabado badan oo ay ka mid yihiin caqabada la xiriira dhanka isku socodka magaalada muqdisho caqabada la xiriira dhanka caafimaadka iyo nadaafadda caqabada la xiriira bilicsimada magaalada qodobka labaad wargelin waxaa milkiilayaasha xoolaha ku nool toddobiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir lala socodsiinayaa in la bilaabay howlo la xiriira qabashada xoolaha baadida ah ee dadkii lahaa ee dagaceen waxaana la geyn doonaa xerada xanaanada xoolaha dowladda hoose ee xamar halkaasi oo lagu xanaaneyn doono muddo kooban waxaana la ganaaxi doonaa neef walba shuruuc iyo xeerar ganaax oo u degsan dowladda hoose ee xamar sida ku xusan qodobka saddexaad ganaaxyada xoolaha waxayna ganaaxyadaasi ka bilaaban doonaan lacag toban doolar ilaa iyo soddon doolar u dhexaysa haddii xoolaha baadida ah ee magaalada muqdisho laga qabtay mar koowaad la qabto mar labaad la qabto marka saddexaad maamulka gobolka banaadir waxa uu ka gaari doonaa go-aamo muddada haynta xoolaha baadida ah xoolaha baadida ee lasoo qabtay waxaa xerada xanaanada xoolaha ee dowladda hoose ee xamar lagu hayn karaa oo keliya muddo soddon cisho ah wakhtigaasi wixii ka dambeeya waxaa deeq kaalmo ahaan loogu wareejin doonaa xarumaha mudan ee ku yaala magaalada muqdisho sidoo kale xoolaha baadida ah ee laba jeer la ganaaxay mar saddexaad waxaa la wareegaya maamulka dowladda hoose ee xamar iyadoona sidoo kale lagu wareejin doono xarumaha mudan in lagu deeqo mar kasta waxaa go-aanka la wareegitaanka xoolahaasi baadida ah qaadanaya ama go-aankeeda iska leh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho qodobka shanaad fulinta xeerkan soo qabashada xoolaha baadida ah ee magaalada ku kala firirsan xanaaneyntooda iyo fulintooda ganaaxyada xeerkan ku xusan waxaa intaba u xil saaran taliska ciidanka ilaalada deegaanka ee xamar sidoo kalena dhammaan hay-adaha ku qoran ee warqadani ee sida tooska ugu socoto oo ay ka mid yihiin taliska ciidanka ilaalada deegaanka xamar taliska qaybta guud ee booliska gobolka banaadir taliska qaybta nabadsugidda gobolka banaadir waxa ay dhammaantooda fulin doonaan qorshahan ku aadan xoolaha baadida ah ee magaalada gaafureegaya qodobka shanaad ogeysiis si dadweynaha xoolodhaqatada ee ku nool magaalada muqdisho aysan kadis ugu noqonin waxaa xeerkan laga baahin doonaa warbaahinta dalka muddo toddoba maalmood ah si ay bulshada ula socdaan muddadaasi toddobada maalmood kadib ahna waxaa si toosa u dhaqangalaya xeerkan uu saxiixay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish
notayo darsan darsan notayo
dantiguud bulshoodii adeegadii daruuriga haayanga doodii murunkii ku heri mayweeli nootayo darsanga adeegsha diyaarnagadi darsan notayo deeqalashaniyo garsoor daacada maamulkan ku diiwan gadan notayo darsan korwada ma induuwantaa in adeegowka bulshooda dad ibeer baabuur hooshal galbaasan ambo matoorna shan wareegasaan dhammaan hantida muguurtada eh marbahoodna shan wareegasaan helis dukumenti le fadhowhaasin nagadaw haysin diyaariyo deera nootayo darsan may kaloo siin la diyaareta diyaariyowka heer hoosaaneed ee shirkado iyo urureemadaniga eh i diyaariyowka qoraale deemo la shalqaadow dardaarankii iyo waliilamad eh sharci degsan i dukumenti aysin suubiyo seeda hor in diiraa nootayo darsan dignin hori haysi doo adlama ka geliyo dameerka isaar inti adina kindeerna kolbaho hanta ma guurtee lashal wareegasan lidiigsida nootaayo dalsan maykinka diyaar aha qabiiro khibridiya le maamulka nootaayaalka sada doctor sheekh xasan cabdiraxmaan kaaliye iyo weliba injineer zakariya cusmaan ibraahim zakiyare iyo weliba doctor maxamed cabdulaahi cabdi olin bardow kaasi intaasi inku badan oo adeeg bulsho ee yo mayba kinka diyaar aha nootaayo dalsan mayba nikayaale ha ka horjeedka hotel sydney ee magaalada baydhaba wali faahfaahin intaas dheer kula hariir teleefon nambarada shale eberdi hashan labaatan lama labaatan sagaal afartili ama eberli hal todoba tuman afartan ili tumiyo sagaal ama teleefankan kadamboy oo e eberli hal todoba todobaatan iyo sideed todobaatan iyo kow soddon iyo shan hadaba bulshoy ballanteen maybua marbaha un hantida shal wareegana ini una ladiigsana nootaayada limbogi ee nootaayo dalsan
damboy ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareebtan akhyaari wasiirka amniga maamul goboleedka jubbaland iyo weliba geega gelinkii horow sideerey degmada beled xaawo ee gobolkaasi gedo kaasoo la sheegay in diyaarad militari iyo ha ku qaaday magaalada nairobi ee dalkaas kenya maamulka degmada beled xaawo odayaasha dhaqanka iyo qeybo shalgadisan ee bulshada iyo weliba la sheegay in uusan la kulmi wasiir janan is-oona kula hadalay xaaladda ku dhex deegan toosiya dowladda federaalk soomaaliya booliska dowladda federaalk soomaaliya weliba yon geega hasaarenga waaran caalami ah oo booliska interbool lanku dalbadaay in dowladda federaalk soomaaliya kula shaqeeyaan ama gacan ku siiyaan haqobashada wasiirka amniga maamul goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan may sheego karo sida hadda lan wajaha karo haqobashada janan oo ciidamo badan oo usa taageeraayaan hadda kula sugan degmada beled xaawo ee gobolkaasi gedo ee ku tirsan maamul goboleedka jubbaland guud ahaan akhyaar ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo siina darersiana maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadana gacanweyn ku jeesidaay maxamuud cali cabdulaahi may basinlena sidaasi ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu